بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa bilowga suurat alambiyaa waxaanu ku joogaa aayadda afar iyo afartanaad haadihi suura waa makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo labiyo toban aayadood xuruufteeduna waa afar kun sideed boqol iyo sagaashan xaraf kelimaadkeeduna waa kun boqol sagaashan iyo sideed kelmadood bidaayatu haadihi suura ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay mawaadic muhiim ah waxaa ugu horeeya altakhwiifu min yowmi alxisaabi wa takdiibu lmushrikiina lilqur'aani waannabiyi sala allahu calayhi wasalam wa caaqibatu lmukadibiin cabsigelin laysku cabsigelinaayo soo dhowaanshaha wakhtigii xisaabta qiyaamo uu soo dhowaaday ee aan u dheerayn iyo kuwa mushrikiinta ahi inay beeniyeen qur'aanka iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo cidhibxumada u dambaysa kuwa ah waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay dikru masaarici alawaliina lilictibaari bihim kuwii hore halaagoodii iyo sidii loo halaagay wax ka mida la tilmaamay si loogu waantoobo wax loogu qaato waxaa kaloo aayaadkan alla uu kaga warramay xikmat ullaahi wa qudratuhu fii khalqi asamaawaati waalard xikmadda ilaahay tabaaraka wa tacaala u abuuray cirarkiiyo dhulalka inaanay dheeldheel ahayna xikmad xeel dheer ay tahay iyo awoodda iyo qudrada alle ee ka muuqata abuurkaa weyn waxaa kaloo rabbi uu ku tilmaamay aayaadkan adillatu waxdaaniyati illaahi wa qudratihi fii khalqi asamaawaati waalard adillada tusinaysa ilaahay kelinimadiisa iyo awooddiisa dhammaystiran oo uu ka muujiyey makhluuqaadka waaweyn ee cirarkiiyo dhulalkaba leh waxaa kaloo alla uu tilmaamay bacdu mawaaqifi almushrikiina maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam wa tahdiiduhum bicadaabi addunya waalaakhira mawaaqiftay mushrikiintu nebi moxamed ka qaateen wax ka mid ah iyo in loogu goodiyey ama loogu hanjabay cadaab adduunye iyo mid aakhiraba inay la kulmi doonaan bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim اqtaraba linnaasi xisaabuhum wahm fii gaflaة mucriduun allah waxa u ihi subxaanah iqtaraba waxa u soo dhowaaday linnaasi dadkii waxa u soo dhowaaday xisaabuhum ay waqtu xisaabihim xisaabtooda wakhtigeedii baa u soo dhowaaday xilligii la xisaabin lahaa oo qiyaamada ah walxaal buu u soo dhowaaday hum iyaguna fii khaflatin mooganaan ay kaga sugan yihiin oo aanay u soo jeedin oo mucriduuna ay ka sii jeedaan oo aanay u soo jeedin qurbiga iyo dhowaanshaha la tilmaamay waa marka la eego adduunyada inta tagtay iyo inta hadhay dee inta tagtay baa badan waxa u hadhayna waa yaryahay oo laga soo bilaabo cahdigii nebi aadam calayhi salaam ilaa maalintay aayaddani soo degaysay marka la eego dee waxa fara badan maa madaa min addunya waxana yar maa baqiya minha sidoo kale dhinac kale marka loo eegana kullu aatin qariib wax kastoo imanaya waa dhow yahay oo ma dheera si kale marka loo eego ummad walba ama qof walba ajal loo qoondeeyo aan u dhaafayn baa jirta marka ajasha iyo wakhtigaa marka loo eegana way u dhowdahay oo kama dheera qiyaamadii waayo man maata qaamad qiyaamatuhu baa la yidhi ruuxu kol hadduu dhinto qiyaamadiisi waa kacday oo isaga adduunye waxba uguma hadhin qurbigaana aayaad kalena rabbi waa ku tilmaamo iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar saacaddii qiyaamo waa dhowaatay dhiciddeedii dayixiina waa kala dhandhambalmay macnaha waa kala jeexmay waa xaadisadii xilligii nebiga dhacday sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo alla uu yihi ataa amrullaahi falaa tastacjiluuhu amarkii ilaahay waa yimidee waxba ha degdegsanina waxaa laga cabirayba qiyaamadii inay dhacday oo ataa waa ficil maadi waxaa looga cabiray waa litaxaquqi lwuquuc oo inay dhacayso ayaa dhab ah oo aan shaki lahayn markaasaa laga cabiray sidii wax dhacay oo kale waxba ha degdegsanina baa la yidhi nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi bucithu ana wasaacatu ka haatayn murdisadaa iyo fardhaxada intuu isku xidhiidhiyey baa uu yidhi aniyo saacaddu annakoo sidaa isugu lamaan oo intaa isku jirna ayaa laysoo bixiyey oo macnaha saacaddu ay dhowdahay bal waxa uu rasuulku yidhi inkaadad la tasbiqunii waxabay ku sigatay inay iga soo dheerayso ay iga soo hormarto ayaabay ku sigatay saacaddu markaa dee nebiyu aakhiri zamaan ayuu ahaa rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam ummaddeennuna waa ummatu aakhiri zamaano waa aakhirulumam ummadaha tii ugu dembeysay lagu khatimay allah waxau ihi maa yaatiihim uma yimaado kuwa gaalada min dikrin waxyi ama qur'aan uma yimaado dikriga iyo waxyiga oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday oo kaa-inan aada kaa-in ku tacalluqiso ama yaatiihim ta lafteeda ku tacalluqiyo maa yaatiihim uma yimaado kuwan gaalada min dikrin waxyi ama qur'aan uma yimaado oo min rabbihim rabbigood xaggiisa qur'aan ugama yimaado qur'aankaasoo muxdathin cusub ay mutajadidin nusuuluh waxaa looga jeedaa muxdathin mid soo degistiisu ay cusub tahoo goordhow ka soo degay xagga alleh oo macnaha cusaybku waa xagga nusuulka loogama jeedo bimacnaa makhluuq waxa weeyaan la abuuray loogama jeedo sida bacdu nnaas ay waxa weeyaan u daliishadaan ahlul ahwaa'i walbidac tafsiirka wajhu nahaar sheekh khalena nadmigiisa kaafiyada waxa uu ku yidhi nadmigiisa alkifaaya baa la ydhaah marka waxa uu yihi waina mana waina macnaa muxdathin fiqtaraba washucaraa ay duu nusuulin qaruba waina macnaa muxdathin fiqtaraba washucaraa ay duu nusuulin qaruba macnaha waxa uu yihi macnaa muxdathin suuradda iqtarab waa tan aynu caawa dhiganayno iyo suuratu shucaraa oo iyadana muxdathin ay ku soo aroortay waxaa looga jeedaa ay duu nusuulin qaruba waa soo degis dhowaatay oo dhow yacnii xilli dhow buu xagga alle ka soo degaa looga jeedaa ee waa makhluuq loogama jeedo marka maa yaatiihim uma yimaado min dikrin qur'aan oo min rabbihim rabbigood xaggiisa qur'aan ugama yimaado qur'aankaasoo muxdathin cusub ama soo degistiisu ay cusub tahay oo mar dhow ilaahay agtiisa ka yimid qur-aankaasi uma yimaado ilaa hadduu u yimaado se istamacuuhu way dhagaystaan qur'aanka walxaal hum iyagu yalcabuuna ay ciyaarayaan oo ay dheeldheel ka dhiganayaan oo dan iyo muraad baaanay ka gelayn laahiyatan xaal ay mashquulsan tahay quluubuhum qalbiyadoodu oo meel kale ay ku maqantaho qur-aanba aan u soo jeedin wa asaruu way qarsadeen annajwaa waa kuwaa qur'aanka aan u soo jeedina iska dheeldheelaya eh wa asaruu way qarsadeen annajwaa fiqi ayay qarsadeen hadal hoos iyagu ay isugu sheegayaan oo ku wada faqayaan aladiina kuwii baa faqaa qarsaday dalamuu dulmiga falay qaa'iliina usoo qadar xaal ay isku leeyihiin hal haadaa kani miyuu ahaaday nebi maxamed bay tilmaamayaane ilaa basharun qof aadamiya mooye ma wax kaluu ahaaday bani aadamkaasoo midlukum idinka oo kale ah waa istifhaam inkaariyo bimacna nafyi ahoo ay maa haadaa ilaa basharun midlukum ayaa istifhaamtu la mid tahay kani ma ahaanin aadami idinkoo kale a mooye wax kalaba ma ahaanin afata'tuuna ma waxaad u tegaysaan asixra sixirka miyaa u tegaysaan amase raacaysaan oo jalaaludiin almaxalli waxa uu ka cabirayaa ay atatabicuunahu ma sixir baad raacaysaan oo dabagelaysaan afata'tuuna ma waxaad u tegaysaan amase aada raacaysaanba asixra ma sixirkaad raacaysaan walxaal antum idinku tubsiruuna aada aragtaanba sixirnimadiisa amase aada og tihiin sixirnimadiisa oo basariyadaas bimacna alcilmi ayaa jalaaludiin almaxalli uu ka dhigayaa tubsiruuna ay taclamuuna idinkoo ogba inuu sixir yahay amase arkaya miyaa haddana u tegaysaan sixir oo aada raacaysaan qur-aankii bay sixir ku tilmaamayaan nebigana sala allahu calayhi wasalam saaxir bay ku tilmaamayaan wa asaruu najwa aladiina dalamuu halkan yacni waxa weeyaan wa asaruu ficilkii maadi calaamadii jamaca inta lala xidhiidhiyey wa asaruu annajwa waa faacilki waa mafcuulkiie ayaa haddana ism daahira faacil loo siiyey oo aladiina dalamuu markaa dee waxay u eg tahay luqadii la odhan jiray luqatu akaluuni albaraakiis oo luqadaasi waa luqada ficilka calaamadaha iyo astaanta jamaca iyo tasniyada iyadoo la xidhiidhinaysa haddana faacilka ism daahira u siisa sida dee akaluuni albaraakiisu oo akalatni albaraakiis baa la odhan lahaa laakiin akaluu iyadoo waawuljamaacihii la raaciyey ayaa haddana ism daahira albaraakiisu waxa weeyaan markaa waxaana loogu magac daray dee iyagoo sidaa ku hadlayaa la maqlay banulxaaris waa qabaa'ilka carbeed qaar ka mid ah markaa dee aayaddan sidii oo kale aad moodaa luqatu akaluuni albaraakiisi oo ficilkii calaamadii jamaca iyadoo lala xidhiidhiya haddana ism daahiri ka dambeeyaa oo faacilkiina aladiina mawsuulkan uu qaadanayaa waxaa la mid ah aayadda kale humma camuu wa sammuu kasiirun minhum oo kasiirun oo faacilkiyaa la siiyey iyadoo wasammuu calaamadii jamca waawilgamaacihii la xidhiidhsan yahay asal ahaana dee naxwada waxaad ku dhigateen in ficilka uu mutajarid yahoo laga dhartiro calaamaadka tasniyad iyo jamaca ama mufrad ha loo tiiriyo ama musane ama majmuuc oo wajarid ilficla idaa maa usnida linayni aw jamcin kafaaza shuhada waa kii ibnu maaliguna lahaa marka ficilka calaamaadka tasniyada iyo jamacu lama xidhiidho xataa faacilku musane ama majmuuc haba noqdee sida saxiixa ah xadiidkii yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu bileyli wa malaa'ikatu binnahaarna isna waa sidaas oo kale oo yatacaaqabuuna iyadoo ficilka waawuljamaacihii la xidhiidhsan yaha haddana ism daahira malaa'ikatun faacilkii loo siiyey marka calaa kullin waxay culimmadu halkan oo kale ku tawjiihiyaan ilaan luqaadka uu qur-aanku ku soo arooray waa luqaad fasiixeh oo shaygii iyadoo xadiidkii iyo sunnadii iyo qur-aankiiba ku soo arooreen haddana waa luqad daciifa la odhan maaye waxay ku tawjiihiyaan imaamu shinqiidina waa sida uu ku rajaxayay adwaaulbayaanka wa asaru nnajwa aladiina dalamuu in waawuljamaacuhu uu yahay faacilkii ficilka alladiinana laga bedelayo faacilka damiirkee wowda kuwa la midkiina waa sidaas oo kale unbaa lagu tawjiihinaya oo in laga dhigo damaa'irtii jamaca iyo tasniyada faacilka laga dhiga isamka daahirka ana laga bedelo ilaahay tabaaraka wa tacaala markaa wuxuu tilmaamay inay faqii qarsadeen dalamadii faqa ay qarsadeenna waxa weeye inay isku odhanayaan kani bani aadam idinka idinla midin weeyaana waxba idinma dheera ee maxaa ka daba socotaan qaala rabbii yaclamu alqawla fi lsamaa'i waalardi wahuwa asamiicu alcaliim qaala waxau ihi rasuulkii rabbii rabbigay yaclamu isagaa og huwa rabbigay alqowla hadalka fi samaa'i xagga samada lagaga hadlo iyo wal ardi dhulka dhexdiisa waxa lagaga hadlaba oo masderka qowlka lagu tacalluqiyo jaara majruurka alqowla fi samaa'i waalard cirkiya dhulkaba wixii lagaga hadlo ilaahay waa ogyahay ama jaara majruurka qowlka laga xaaleeyo ilan waa shubu jumlo macrifo daba dhace marka qaala rabbii qaala waxau rasuulku yidhi rabbii rabbigay yaclamu isagaa og huwa rabbigay alqowla hadalka fi samaa'i ay kaa'inan fi samaa xaal uu samada dhexdeeda ahaaday qowlku iyo waalardi dhulka dhexdiisa u ahaaday yacni xaala kowni lqowli fi samaa'i waalard ilaahay tabaaraka wa tacaala waa og yahay ama cirkaa lagaga hadlo ama dhulkaa lagaga hadlo wa huwa alla asamiicu ka maqalka badan weeyaan bikulli maa yuqaalu wax kastoo lagu hadlayo oo la leeyahay alcaliimu kawu ogaalka badan weeye bikulli maa yufcal wax kastoo la samaynayo mutacalaqa samciga iyo cilmigana waxaa loo xadfay lilcumuum oo wax walba waa ogyahay waanu maqlayaa bal kaba soo guurtaase qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii gaalada ahaa adgaasu axlaamin yacni waxa weeyaan bal kaba soo guurtaase markii hore sixir bay ku sheegeene qaaluu waxay yidhaahdeen adgaasu axlaamin waa riyooyin isku qasan oo isdhex galay oon la kala saari karin oo wax fahmi kara iyo cid fasiri karta toona aan lahayn oo xataa riyo hagaagsan oo fasir leh ma aha ee waa wax isdhex qaadoo isku qasan oon la kala saari karin bay yidhaahdeen waxaa la yidhaha luqada carabiga aslu diqsi waxa isku jira ee aan la kala saarin xaabada iyo xansaska qofka xaabada guranaya wax walba marka uu soo gurto isagoon waxba kala soocin oon kala marin ayaa la yidhaha waa diqsi waxaa isku jireen nooc walba leh marka waxay uga jeedaan riyo hagaagsan xataa maahee waa riyooyinkaa isku qasan ee aan la kala saari karayn marka qur-aan maahee riyo waxa weeyaan noocaasuu inoola yimid oo manaamuu ku arko oo wax fahmi karaaba aanu jirin balna saddexda mowdicba maxalligu waxa uu leeyahay waa lilidraabi alintiqaali waa idraab intiqaali aho waa intiqaalun min kalaamin ilaa kalaam hadal baa laga guurayaa hadal kalena waa loo guurayaa markaa bal kaba soo guurtaa hore oo ilaa markii hore sixir bay yidhaahdeene qaaluu waxay yidhaahdeen adqaatu axlaamin riyooyin isku qasan oon la kala saari karayn weeyi bal kaba soo guurtaase riyooyinkaa kaba kaalayo iftaraahu waxay yidhaahdeen iftaraahu muxamed baa abuurtoo samaystay qur'aankan iftaraa waxaa samaystay huwa muxamedun hu qur'aankan ay ikhtalaqahu waa wuxuu isagu hal abuurtuu samaystuu la yimid bay yidhaahdeen bal kaba soo guurtaase oo iftiraagaa kaba kaalayo huwa muxamed bay yidhaahdeen shaacirun waaba gabayaa marka intaasoo hadal oo kala duwan oon midna mid la socon ayaa mid walba ay ku qowleen oo ay ku hadleen falyaatinaa biaayatin kamaa ursila alwaluun falyaatinaa waa jawaabu shardin mafhuumin min asiyaaq falyaatinaa wuxuu jawaab u yahay shardi siyaaqa laga fahmayo oo taqdiirkiisu uu yahay wa in lam yakun kamaa qulnaa bal kaana rasuulan jamalkaa futuuxaadka kusoo qadaraye haddaanu ahayn sidaanu nidhi uu rasuul yahay hee dee falyaatinaa biaaya mucjizaha noola yimaado marka falyaatinaa jawaabu shardin muqadar mafhuumin min asiyaaq weeyi marka waxay yidhaahdeen wain lam yakun kamaa qulnaa bal kaana rasuulan haddaanu ahayn sidaa aanu ku tilmaannay oo uu rasuul yahay hee dee falyaatinaa ha noola yimaado biaaya mucjize ha noola yimaado kamaa ursila sidii loo soo diray alawaluuna kuwii horaba iyagoo mucjizooyin wata ka casaa muusa wa naaqati saalixin sidaasoo kale mucjiso socotoonu arkayna ha noo keeno allah waxau ihi maa amanad may rumaynin qablahum iyagoo hortood kuwan gaaladee ree make loogu taag laayahay waxa weeyaan iimaankiiyo rasuulka inay raacaan maa aamanat may rumaynin qablahum iyagoo hortood kuwan min qaryatin magaala may rumaynin ehelkeedii baa loo jeedaaye qaryadoo ahlaknaahaa aanu halaagnay may rumayn ee afahumma iyagaa kuwani yu'minuuna rumaynaya waa maya iyaguna rumayn maayaan macnaha qaryooyinkii aanu halaagniba hore umay rumayn oo markay rumayn waayeen baa la halaagaye ma kuwanaa rumayn weeyaan macnihiiyo muraad allah waxau ihi wamaa arsalnaa maanaan dirin qablaka adiga hortaa nebi muxamedow ilaa rijaalan rag mooye wax kale maanaan dirin ragga oo nuuxi aanuu waxyoonana ilayhim iyaga ee fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun fas'aluudu waa khitaabun likufaari maka almunkiriina lirisaala waxaa fas'aluu lagula khitaabayaa gaaladii ree maka ee risaalada rasuulka diidanayd ayaa lagu leeyahay fas'aluu bal hadda weydiiya ree makow ahla dikri cilmiga kuwa u saaxiibka a bal waxweydiiya in kuntum haddii aad ahaateen laa taclamuuna kuwa aan waxba kala garanayn haddaydaan idinku wax garanayn bal kuwa wax garanaya weydiiya maxalligu waxau odhanayaa ay alculamaa bitawraati walinjiil macnaha culimadii ahlu kitaabkii hore towraad iyo injiil yaqaanay bal hadda iyaga waraysta wixii la soo diri jiray ma rag bani aadamay ahayn mise malaa'ig iyaga weydiiya waayo iyaga aad u dhagan nugushihiin oo aad wax ka qaadan kartaanoo mu'miniinta rumaysan maysaan bee aayadda markaa haba lagula khitaabo kuwa risaalada rasuulka dafirsanaa waase caam oo ruux kastaa waxaanu cilmi u lahayn cidda cilmiga u leh inuu weydiiyo uga dambeeyo ayaa dow ah ama waajib ku ah waayo maanta wakhtigaynu nool lahay dee cid walba way ka fatwootaa diinta oo waxay doontay ka tidhaahdaa adduunyada funuunteeda kala duwan waa la ysku xurmeeyaa oo ninna kuma xadgudbo cilmi adduunyo oo aanu garanayn oo cilmiga dhismaha qof aan garanayni ma yidhaahda anaa injineero dee dabaqan dhisaya cilmiga dhakhtarnimada nin aan aqoon ma yidhaahda anaa dadka daweynayo dee dhakhtar ma furto marka adduunyada takhasusaadkeeda waa la ysku xurmeeyaa laakiin arrinka diintu maanta waa mid mubaax waa dadkoo nin walba madax iyo mijaba yacni caami iyo culimaba cid walba mid mubaax ayay u noqotay waajibkuna wuxuu ahaa culimada uun in looga dambeeyo arrimaha diinta oo dadka kale ay ka gaabsadaan ilaahay waxau ihi wamaa jacalnaahum kamaanaan yeelin rususha aanu hore u diray jasadaa jidh kamaanaan yeelin jidhka oo laa yaakuluuna aan cunayn aacaama cuntada bal jacalnaahum jasadan yaakuluuna acaam macnuhu waxa weeyaan bal waxaanu ka yeelay jidhkaa wax cunaya ee cabbaya ilan waa bashar bani aadameh calaa xadfi mudaafna waa laga dhigi karaa oo wamaa jacalnaahum rususha kamaanaan yeelin jasadan ay dawii jasadin jidh kuwa u saaxiiba kamaanaan yeelin kuwaasoo laa yaakuluuna aan cunayn aطacaama cuntada aan cunayn ee waxaanu ka yeelnay kuwa jidh u saaxiiboo cuntadana cunaya sida aadamaha kalaba wamaa kaanuu manay ahaanin khaalidiina kuwa waaraya uma sadaqnaahum lwacda jamalku futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa ficilkani wuxuu ku cadfan yahay jumlo meesha ka xadfan oo lasoo qadarayo oo ay awxaynaa ilayhim maa awxaynaa ambiyadaa waxaan u waxyoonay waxaanu u waxyoonay uma sadaqnaahum dabeed waxaanu u rumaynay alwacda iyaboohiyo ballanqaadkii ay biinjaaihim wa injaa'i man itabacaw wacadkaanu ugu maray ama ballantaanu ugu qaadnay iyaga iyo inta raacdaba inaanu badbaadinayno waa u rumaynay oo fa anjaynaahum waanu badbaadinay ambiyadii iyo waman cidba waanu badbaadinay ciddaasoo nashaaw aanu doonno oo intii rususha raacday ah wa ahlaknaa waanu halaagnay almusrifiina kuwa xadgudba ee dabarka goosta ee dulmiga iyo dembiga dacal walba u daaqana kuwa waanu halaagnay iyaga oo waanu dabargoynay allah waxa uhi laqad anzalnaa lawallaahi qad anzalnaa dhab ahaan baanu idinku soo dejinnay ilaykum idinka kitaaban kitaab baanu idinku soo dejinnay kitaabka oo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay dikrukum sharaftiinna iyo cisigiinnu ee afalaa tacqiluun miyaydaan waxba kala garanayno waxa derajadiinnu ku jirtaiyo waxaa ku dulloobaysaan miyaydaan kala aqoon oydaan kala garanayn haadihi al aaya ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay ummadda sharafkeeda iyo cisigeeda inuu kitaabkaa dhex dhigay ummaddu intay kitaabkaa ku toosan tahay derajo iyo cizi ayaa hanti u ah oo ilaahay uu siinayaa markay ummaddu kitaabkaa ka baydhana dulli iyo xaqaaro iyo xaqirnaan ayaa hanti u noqonaysa oo dhabarka looga loogu xambaarinaya waxaana mithaal iyo tusaale nool u ah ummadda nebi moxamed awalkeedii hore markii hore iyagoo daciifa la dullaystoon waxba la ysaga tirin naf iyo maaltoona aan loo bixin la kala dafo oo la kala goosto oo dadka hareerahoodu ay u soo haliilayaan ayaa markii nebi moxamed la soo bixiyey ay raaceen ee qur-aankii qaateen si dhabana ugu dhaqmeen waxay noqdeen qaadat al umam ummadaha oo dhan hoggaankoodii bay noqdeen iyaga hoostoodaa la yimid ilaahay adduunka iyagoo dul socda ayuu cizi iyo sharaf ku siiyey waxay ummadda awalkeedaa hore oo nebigiiyo saxaabadiisu ay hormood u ahaayeen iyo quruuntii ku xigtay waxay sarrayntaa ku heleen markay ku toosnaadeen kitaabkii munasalka ahaa laakiin ummaddan aakhirkeeda maanta aynu nool lahay kitaabkii markay ka baydheen ee ku dhaqankiisii ay ka dheeraadeen ee soo hadalqaadka shareeco in laysku xukumaaba uu noqday wax laysku tuumoo laga shakiyo oo ninka shareeco soo qaado la ydhaha talow muxuu wadaa ilan gaaladaa dhagaha ugu ridda kitaabkoo laysku xukumaa waxba idinka reebi maayo ama argagixisaa lagu noqonayaa markaa ummaddii markay ka dheeraatay kitaabkii maanta taasi waxay dhaxal siisay dulliga aynu arkayno in cadowgoodii ay u jabaan oo haadu ay ka dharagto oo aan laga haybadaysan waxbana aan la ysaga tirin ummaddan aakhirkeeda cizigii ay hore u lahaydna wuxuu ugu soo noqon karaa uun kitaabka inay dib ugu laabato meel kaloo derajo ugu jirtaa ma jirto ilaahay waxau ihi wa kam in badan ayaanu qasamnaa dhabarka ka jabinay amaanu halaagna oo min qaryatin magaalo ah magaaladaas oo kaanad ahaatay hiya qaryadu daalimatan tudulmi fashay waa ehelkeedae ama wa kan badanaa qasamnaa intaanu halaagnay min qarya ay min ahli qarya qaryo ehelkeed intaanu halaagnay badanah qaryadaas oo kaanad ahaatay hiya qaryadu daalimatan mid dulmi fashay oo wa anshaanaa aanu curinnay ama abuuray bacdaha iyada dabadeedna qowman qolo aakhariina oo kale waxaa la yidhaha qasmigu waa shayga laba u kala jaba dib aan u kabmay fasmigana waxaa la yidhaha marka fa laga cabiro waxa dilaaciisu uu kabmi karo marka waa halaag aan ka soo kabasho iyo noqod lahayn yacni waa dad dhabarka laga jabiyey oo la halaagay sidaasaa looga cabiray qasamna alla waxau ihi falamaa axasuu markay dareemeen qaryadaa iyo degaankaa dadkii ku noolaa ba'sana cadaabkayagii markay dareemeen ama ay arkeenba idaahum waaba iyagoo markiiba idaadu waa fujaa'iyo oo wax kada ama si deg dega u dhaca ayay tilmaantaaye cadaabkayagii markay arkeen amase dareemeen idaahum waaba iyagoo markiiba umay kaadine minhaa qaryadiiyo magaaladii agg yani qaryada xaggeedii yarkuduuna ka yaacaya waaba iyagoo qaryadiiyo magaaladii ka yaacaya markay cadaabkii arkeen iyo calaamadihiisii oo ku soo socda laa tarkuduu warjicuu ay qaalat lahum almalaa'ika istihzaa'an wa sukhriyatan bihim malaa'igtii baa ku tidhi iyadoo ku jeesjeesaysa oo bahdilaysa laa tarkuduu war hayaacina warjicuu waxaad u noqotaan ilaa maa kii utriftum laydinku nicmeeyey fiihi maaga iyo wa masaakinikum guryihiinnii ku noqda oo ku laabta maxaad la yaacaysaan lacallakum tus'aluun waxaa mudantiin in wax laydin weydiiyo oo sida caadadiinnii horeba ahayd arrimihiinnii adduunyadaa wax laydinka weydiinayaa ee laydinma cadaabaye maad dib ugu noqotaan wixii laydinku nicmeeyey iyo degaankiinni iyo guryihiinnii waa jees jees iyo dheeldheel laga dhiganayo ee waxa u yimid waa cadaabka cayntiisii oo socda ama lacallakum tus'aluuna likay tus'aluu u noqda wixii laydinku nicmeeyey guryihiinnii lacallakum tus'aluuna likay tus'aluu si wax laydin weydiiyo waa laydin waraysanayaa uune dib ugu noqda maxaad la yaacaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa weylanaa alla hooggayaga eh hoog baa nagu habsadaye innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa dulmi falay baanu ahayn way qirteen xilli qirashadu aanay waxba u taray falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'w ba'sana kol hadday cadaabkayaga arkaan iimaankay rumeeyaan anfici maayo ayaa alla u yidhi subxaanah allah waxau idhi famaa zaalad kamay zuulin tilka taa'i lmaqaala odhaahdaa ay leeyihiin innaa kunnaa daalimiin ismu ishaaruhu halkaasuu noqonayaa famaa zaalad kamay zuulin tilka taasi odhaahdaa ay leeyihiin innaa kunnaa daalimiin dacwaahum dhawaaqooda iyo qayladooda kamay zuulin inay ku qayliyaan oy ku dhawaaqaan innaa kunnaa daalimiin xataa jacalnaahum ilaa aanu ka yeelay xasiidan kuwa la goostay sidii hadhuudhka khaamidiina oo baktiyey ay ka sarci almaxsuudi wa ka khumuudi nnaar sida bal ama hadhuudh iyo zarac la goostay iyo sidii dab bakhtiyey oo dam yidhi ilaa aanu ka yeelay macnaha ilaa ay tawafeen oo dee ay dhinteen weeyi famaa saalad kama zuulin tilka taa odhaahdaasi dacwaahum dhawaaqooda iyo qayladooda kama zuulin inay kelmaddaasi iyo maqaaladaa ku dhawaaqaan xataa jacalnaahum ilaa aanu ka yeelay xasiidaa kuwa la goostay sida hadhuudhka oo gamta loo joogsaday kuwaasoo khaamidiina bakhtiyey ka khumuudi nnaar sida dab la shiday u damo ama u baktiyo allah waxau idhi wamaa khalaqnaa maanaan abuurin asamaaa samada iyo waalarda dhulka iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysaba umaanaan abuurin laacibiina xaalo aanu nahay kuwa ku ciyaaraya jamalku waxa uu ka odhanayaa futuuxaadka haadaa huwa maxadu nafyi halka diidmadu ay ku dhacaysaa waa halkan waa laacibiinada waayo waxaa la anfiyayaa in loo abuuray calaa jihati lacib laakiin mutlaqu lkhalqi abuurka guud ahaan looma anfinayo dee ilaahay baa abuuray cirarka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysaba ciyaarse uma abuurin nafyigu markaa waa lacibka waana meelaha laga qaato nuxaaddu marka ay jumlada u kala qaybinayaan cumdo iyo fadlo shay cumdo oo udubdhaxaad u ah iyo shay fadlo oo dheeraada muraadka fadladu ma aha in macnaha macno ahaan looga maarmi karo ee waxaa looga jeedaa uun labada tiir ama rukni ee jumladu ay ka kooban tahay sida ficilka iyo faacilka ama mubtadaha iyo khabarka labadaa tiiray ku taagan tahay jumladu ka mid maaha fadladu waa ka dheeraad laakiin waxa suurowda macnuhuba iyadaynu ku xidhan yahoon laga maarmayn sida xaaladan oo kale ila xaaladu waa fadlo oo cumdo maahe oo iminka haddii la yidhaho wamaa khalaqna asamaa'a waalarda wamaa baynahumaa oo xaalada laga tago muraadkii macnuhu muuqan maayo waxaa la moodayaa inuu dee hadalku yahay cir iyo dhulba maanaan abuurinayo inta udhaxaysa muraadkuna sidaa ma aha ee waxa weeyaan cirarka iyo dhulalka iyo makhluuqaadka u dhaxeeya ciyaaru maanaan abuurin ee xikmad xeel dheer baan u abuuray marka macnuhu halkuu ka muuqanayaa xaalada laacibiina la-aanteed macnuhu muuqanba maayo marka muraadka fadladu waa laga maarmaa ma aha ee labada tiir ee hadalkaani ka mid ahayd wamaa khalaqnaa maanaan abuurin baa la yidhi asamaa'a samaawaadka iyo waalarda dhulalka umaanaan abuurin iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysaba laacibiina xaalo aanu nahay kuwa ciyaaraya dheeldheel iyo ciyaar ciyaar makhluuqaadka umaanaan abuurin bal lixikmatin baaliga xikmad xeel dheer wmaa khalaqtu اljina walinsa ila liyacbuduun allah waxau ihi low aradnaa haddaanu dooni lahayn an natakhida inaanu ka yeelanno lahwa wax lagu daaho ama lagu mashquulo low aradnaa haddaanu dooni lahayn an natakhida inaanu samaysanno ama yeelanno lahwa wax lagu mashquulo inaanu samaysanno haddaanu dooni lahayn maanaan doonine latakhadnaahu waxaanu ka yeelan lahay min ladunnaa agtayada samaawaadka sare iyo makhluuqaadka halkaa ku nool iyo malaa'igta kuwaasaanu ka yeelan lahayn haddaanu doonana wax lagu mashquulo in kunnaa haddii aanu ahaanay faaciliina kuwo sidaa samaynaya ay latakhadnaahu min ladunnaa dee agtayadaanu ka samaysan lahayn laakiin maanaan doonin manaanaan samaysan oo maxalligu waxaa u odhanayaa laakinaa lam nafcalhu falam nuridhu ha yeeshee maanaan samayn sidaa manaanaan doonin waayo mamaanaan doonin si aanu u samaysanno waayo ilaahay dee uma baahnaba tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waxaynu hadda ka macnaynay inta shardiyo haddaanu nahay kuwo sidaa samaynaya agtayadaanu ka samaysan lahayn waa shardiya inta waxaa kaloo laga macneeyey naafiyo bimacnaa maa oo in kunnaa ay maa kunnaa mabaanaan ahaanin faaciliina kuwa sidaa samaynaya kuwa sidaa yeelaya maba nihinba bal kaba soo guurtaase naqdifu waxaanu ku ganaynaa baa alla yihi bilxaqi xaqaanu ku ganaynaa cala albaatili baatilka korkiisaanu ku ganaynaa fayadmaguhu dabeed xaqu baatilkii ayuu burburinayaa oo maskaxdiiyo madax ayuu ka bashaaqayaa damqiga waxaa la yidhaha waa idaa asaaba dimaagahu wahwa maqtal waa halbowlo lagu dhinto oo waa maskaxda marka laga haleelo qofka marka waxaa loo jeedaa baatilka madaxiisii baa uu burburinayaa oo uu bashaaqayaa oo laba isleeg waxa weeyaan u kala jebinayaa bal kaba soo guurtaase naqdifu waxaanu ku ganaynaa bilxaqi xaqaanu ku ganaynaa ku ganaynaa cala albaatili baatilka korkiisaanu ku ganaynaa oo fayadmaguhu dabeed xaqu baatilkii waa burburinayaa fa idaa huwa waaba isagoo baatilkii markiiba mar alla marka xaqa lagu gano ma hor joogi karee zaahiqun mid baaba-ay oo zuulay ah xaqaanu baatilka ku ganaynaa waa burburinayaa markiiba baatilku waa baaba-ayaa marka oo xaq iyo baatil hadday iska hor yimaadaan ma taagnaan kara baatilku ee waa burburayaa xaqa unbaa hadhaya oo baaqi noqon allah waxau ihi walakum waxaa idiin sugnaaday alweylu hoog baa idiin sugnaaday mimaa min ajli maa mintu waa sababiyo walakum lweylu hoog iyo halaag baa idiin sugnaaday kuwan gaalada ah ee mushrikiinta ahow muxuu hoog idiinku sugnaaday mimaa min ajli maa shay dartii baa halaag iyo hoog idiinku sugnaaday kaasoo tasifuuna ilaahay aad ku tilmaamaysaan oo ubadkiiyo ooridaad u nisbaynaysaan ah taasaad ku hoogteen oo halaag idiinku habsanayaa walahu ay walilaah alla ayuunbay u sugnaadeen man makhluuqaadka fi samaawaati cirarka dhexdooda ku sugan iyo waalardi makhluuqaadka dhulalka dhexdooda ku sugan wa man makhluuqaadka cindahu ilaahay agtiisa ku sugan waa malaa'igta eh laa yastakbiruuna oo mantu waa mubtade laa yastakbiruuna jumladaa khabarka dhacaysa waman oo taa horaha ku cadfina waa jumlo bilaabanaysa oo hor leh marka waman makhluuqaadka cindahu alla agtiisa ku sugani waa malaa'igta eh laa yastakbiruuna iskama weynaysiinayaan can cibaadatihi alle cibaadadiisa oo walaa yastaxsiruuna kamana daalayaan yusabbixuuna ilaah bay nasahayaan oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka beriyeelayaan allayla habeenkiiyo wannahaara maalintiiba oo laa yafturuuna ka daali maayaan tasbiixda iyo tansiiha lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilaahi wala almalaa'ikatu almuqarabuun wman ystankif can cibaadatihi wayastakbir fasayaxshuruhum ilayhi jamiica aayaddaa kalena allah waa kii ku lahaa ka santaagi maayo oo kama santaagin ciisa bnu maryam inuu addoon alle ahaado oo addoon alle uu yahay kama santaagayo malaa'igta ilaahay agtiisa lagu soo dhoweeyena kama santaagayaan oo kama kibrayaan inay addoommo alle yihiin axadka taa ka kibra ee ka santaagana wakhti dambea ilaahay agtiisa loo soo xaadirin doonaa dabeed abaalkiisa laga waraabin doonaa allah waxau ihi am ittakhaduu aalihatan min alardi hum yunshiruun amtani waa tii munqaticada ahaydee lagu awili jiray bimacnaa bal idraabiya iyo hamsatu listifhaam bal kaba soo guurtaas ittakhaduu ma waxay yeesheen kuwa mushrikiintii aalihatan ma ilaahyo la caabudo ayay yeesheen oo min alardi dhulka ay ka samaysteen aalihadaasoo hum iyagu yunshiruuna soo bixinaya oo soo noolayn doona taasina waa waxaan dhicinoo waaba dhagaxaan iyo geeda waxay ka soo gurteen uun hadal iyo huguntoona lahayn inay wax soo nooleeyaan daaye amwaatun hayru axyaa iyagaaba wax dhintay oo noolayn ah maxay noolayn allah waxau ihi low kaana fiihimaa aalihatun ila allah low kaana hadday ahaan lahaayeen fiihimaa cirarkiiyo dhulalka dhexdooda aalihatun ilaahya la caabudaa hadday ku sugnaan lahaayeen ila allaahu alla mooyaane aaliha kale hadday ku sugnaan lahaayeen la fasadataa waa fasahaadi lahaayeen cirarka iyo dhulalku fa subxaana allah ilaah baa ceeblaawo oo nasahan allihii rabbilcarshi carshiga weyn rabbigiisa ahaaye isagu lahaa rabbigaasaa nasahan oo camaa wixii buu ka hufanya oo ka beryahay yasifuuna ay ku tilmaamayaan ama ay u nisbaynayaan marka waxaa la tilmaamayaa dee haddii cirarkan aaliha fara badani ay ku sugnaan lahaayeen habsami u socodkaa ay nidaamka keliya ku socdaan ee habsan iyo goldoloolo iyo dibdhac midna aan lahayn habsami u socodkaa kownkan ciriya dhultoona uma socdeen waxaa iman lahaa iska horimaatin iyo fasahaad waa isku qabsan lahaayeenoo dee ninka room baa reerka u hadhi lahaa marka yacni waxaa la tilmaamayaa wax suurtagala inaanay ahayn oy mustaxiil tahay aaliha badan ayaa ku sugan cirarkiiyo dhulalka waa shay mustaxiil ah waxaanay ka muuqataa habsami u socodka makhluuqaadka ilaah keligii inuu maamulayo un cidila jirin oo waaxidun laa shariika lah ma اtakhada allahu min waladi wma kana macahu min ilaahi ida ladahaba kulu ilaahi bima khalq wala cla bacduhm clى bacdi subxaana allahi cama yasifuun caalimi اlgaybi wاshahaada fatacaala cama yushrikuun ilaahay waxau ihi subxaanah ilaahay ubad ma yeelan tacaala allahu can dalika culuwa kabiira ilaah kale oo la caabudo oo la jirkiisa ahaadayna ma jiro hadduu jiri lahaa ilaah weliba wuxuu abuurtuu la tegi lahaa mid samada la taga mid dhulka la taga waa lala kala dhaqaaqi lahaa barhkood baa barhka kale ka sarrayn lahaa oo midkoodunbaa adkaan lahaa oo kownka u soo hadhi lahaa ilaahay baa ka hufan oo ka beriya kana nasahan waxay ku tilmaamayaan ilaaha maqanta iyo muuqatadaba isagu og een waxba ka qarsoonayn ayaa ka nasahan oo ka sarreeya waxa ay la wadaajinayaan qul low kaana macahu aalihatun kamaa yaquuluun idan labtagaw ilaa dilcarshi sabiila aayaddaa kalena alla wuxuu ku yidhi haddii ilaahay la jirkiisa aaliha kale ay ahaan lahaayeen siday ku andacoonayaan dee waxay raadsan lahaayeen dariiq ay ku gaadhaan allaha carshiga ka sarreeya si ay u weeraraan taasay dooni lahaayeen marka adiladaasi waxay tilmaamaysaa dee waa daliilu tamaanucoo marnaba aaliha kala duwani iskumay waafaqeen shay keliya way iska hor iman lahaayeen marka iswaafaqaa shay shay ka hor imanayaa aanu jirin wuxuu tilmaamay hal meel in laga maamulayo oo min rabbi alcarshi waasamaawaat ilaaha carshiga iyo samaawaadka iyo dhulalkaba isagu abuuray kor iyo hoosba allaha keligii ayaa maamulaya cid wehelisa oo la jirtaana ma jirto waa waaxidun laa shariika lahu allah waxau ihi laa yus'alu la weydiin maayo camaa yafcalu waxa uu samaynayo ilaahay lama weydiiyo laa yus'alu lama weydiiyo rabbi camaa yafcalu waxa uu samaynayo wa hum iyaga ayaa makhluuqaadka yus'aluuna la weydiinayaa waxay samaynayaan oo la waraysanayaa ama hadhow su-aali ay ka dambaysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala huwa aladii yaxkumu laa mucaqiba lixukmih waa ka isagu kownka maamule ee xukumaya addoommadiisa siduu doono ugu taliya cid kaga daba dhufanaysa ama ambiil ka qaadan karta ama waxa weeyaan xukum ka soo daba saari karta ama awood u sheegan kartaana aanay jirin wallaahu yaxkumu laa mucaqiba lixukmihi wa huwa sariicu lxisaab ilaahay waa ka wax xukuma xukumkiisana wax ku cidhbinaya ama ka daba iman karaa aanu jirin xisaabtiisuna waa ka ay dhaqso badan tahay ina allaha yaxkumu maa yuriid waxa uu doonan rabbi waa ka xukumaya ina allaha yafcalu maa yuriid waxuu doono ayaa alla u sameeyaa facaalu limaa yuriid waa siduu doonaba yeele waa ka u samayn badan wax alla wuxuu doono ee cid u diidi karta aanay jirin innamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun arrinka alla wuxuu ahaaday un arrin markuu doono inuu ahaysiiyo kun inuu yidhaahdo ahow oo dabeed uu ahaado marka yacni dadka muuminiintii dee waxay aaminsan yihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu qadara ama uu xukumo cid mancin karta ama ka hor iman karta inaanay jirin qadarka sidaasay markaa u rumaynayaan oo dhib iyo dheef wixii ku dhacaba waa rumaysan yihiin laakiin gaalku dee kol haddaanu isagu rumaysnayn waa kaa isdeldelaya ama tareenka isku dhigaya wax yaroo uu garan waaya hadduu la kulmo ilain kama jawaabi kara qadarna ma yaqaano allah waxau ihi am ittakhaduu min duunihi aaliha bal kaba soo guurtaa hore ittakhaduu ma waxay yeesheen min duuni ilaah sokadii ma waxay samaysteen aalihatan kuwa la caabudo qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow haatuu keena burhaanakum bal hadda xujadiinna keena iyo waxaad samayseen waxa daliilka u ah haadaa kani dikru man haadaa kani baa uu yidhi rasuulku isagoo hadlaya sida ilaahay noogaga warbixinaya hadalkiisa haadaa kani baa uu ku yidhi dikru man mid waanadii weeyi kanoo qur-aanka ah markaa ismu ishaaruu qur-aanku ku dhacaya haadaa qur-aankani dikru man mid waanadii weeyi kaasoo macii aniga la jirkayga ahaaday oo ummadayda ah wa dikru man cid waanadiina weeyi qabli aniga iga horraysa oo umamkii hore ah oo maadaama qur-aanku towxiidka uu ka hadlaayo ay waxa weeyaan kutubihii hore towraad iyo injiilba ay ka hadleen una markhaati kacayo qur-aanku sida uu ummadda nebi moxamed waano ugu yihu ummadaha horena waano ugu yahay waayo isku mid bay ka hadlayaanoo dee towxiidkii towraad iyo injiilba ku yaalay ayaa qur-aankana ku yaalla marka ummadayda iyo umamkii horeba waanadooda weeyaan qur-aankani bal kaba soo guurtaase agaruhum badidoodu laa yaclamuuna ma garanayaan alxaqa xaqa oo fahum iyagu mucriduuna kuwa ka sii jeeda xaqa weeyaan oon dhegba jalaqu siinay ilaahay waxau ihi wamaa arsalnaa maanaan dirin min qablika adiga hortaa nebi moxamed ow min rasuulin rasuul adiga hortaa maanaan dirin ilaa haddaanu dirase nuuxii waxaanuu waxyooninay ilayhi rasuulka annahu ana alamra washa'na xaalkiiyo arrinku inuu yahay laa ilaaha laa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa ana aniga mooyaane facbuduunii aniga oo keliya i caabuda rasuul kastoonu hortaa dira nebi moxamedow waxaanu u waxyoonanay uun ilaah kaloo xaq lagu caabudoon aniga ahayni ma jire keligay cibaadada ii badhax tira oo waxa weeyaan cibaadada ii khaalis yeela marka ambiyadii lasoo diray dhammaantood iyo kutubtii lasoo dejiyey samaawiga ahayd kulligood waxay ka midaysnaayeen towxiidu rabbi alcaalamiin nebi walbana qoomkiisa wuxuu ugu soo halqabsanayey yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru wa qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada araxmaanu ilaaha raxmaankii waxa uu yeeshay waladaa ilmo subxaanahu ilaahay waa ka nasahan yahay ubad iyo ooriba ilaahay waa ka nasahan yahay bal iskaba dhaaf inuu ilaahay walad samaysto oo ma yeelane cibaadun ay hum malaa'igtan ay u nisbaynayaan alleh cibaadun addoommo weeyaan addoommadoo mukramuuna la sharfay oo la karaameeyey oo mushrikiintii ayaa waxay lahaayeen almalaa'ikatu banaatullah malaa'igtu waa hablo ilaahay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wa jacaluu almalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaasa ashahiduu khalqahum satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun malaa'igtii addoommada raxmaanka ahayd ayay dhadig iyo hable ilaahay ka yeeleen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira miyay xaadireen abuurkoodo ma goobjoog bay ahaayeen malaa'igta markii la abuurayey waa maya markhaatigi iyo hadalkooda waa la qori waana la weydiin doonaa qiyaamada markay yimaadaan wa qaalat ilyahuudu cusayrun bnullah wa qaalat innasaara almasiixu bnullah yahuudina cusayr bay yidhaahdeen waa inay ilaahay nasaarana masiix bay yidhahdeen ciisa bnu maryam waa inay ilaahay tacaala allahu can dalika kullihi culuwan kabiira waxaasoo dhan rabbi waa ka sarreeya waana ka nasahan yahay marka alla wuxuu tilmaamay malaa'igtu inay addoommo alla sharfay yihiin oo waxay u nisbaynayaan aanay ahayn laa yasbiquunahu ilaahay kalama hormaraan malaa'igtu bilqowli hadalka kalama hormaraan waa ka dambeeyaan oo wuxuu amruunbay yeelaan oo wahum iyagu malaa'igtu biamrihi alla amarkiisa ayaa yacmaluuna ay ku camal falaan oo ay fuliyaan yaclamu waxaa u ogyahay rabbi maa bayna aydiihim waxa hortooda ah ee mustaqbalka ku soo socdae arrimaha aakhire alla waa ogyahay wamaa khalfahum waxa gadaashooda ee maadigee tegay ee adduunye ay kaga yimaadeenna alla waa ogyahay waxaa kaloo lagu fasiray sida jalaaludiin almaxalliba uu soo qadarayo maa camiluu wamaa hum caamiluun waxay sameeyeen iyo waxay samayn doonaanba alla waa ogyahoo kama qarsoona walaa yashfacuuna uma ergeynayaan malaa'igtu ilaa liman mid mooyaane kaasoo irtadaa rabbi uu raalli ka noqday wa hum malaa'igtu min khashyatihi ay min ajli khashyatihi ilaahay cabsidiisa darteed ayaa mushfiquuna ay la baqayaan waxay malaa'igtu la cabsoonayaan oy la baqayaan cabsida alle darteed khashyadana waxaa la yidhaha waa khawfun min atacdiim ee khawfun maca atacdiim waa cabsi weynayn iyo haybadi iyo mahaaba ay la socoto oo ruuxu shay aanu weyneynayn ama aanu jeclayn buu ka baqan karaa sida libaax kusoo booday ama mastee waxa weeyaan kusoo baxay oo kale cabsida alleh taa bahalkaa aad ka baqanaysa ma ahee waa khawfun maca atacdiimi wa gaayati alxubbi lilaah waa cabsi ay weheliso ilaahay oo la weyneynayo oo la jeclaanayo oo laysu dulaynayo si dhaba laysugu dhiibayo allah waxa u ihi waman yaqul waman axadka yaqul yidhaahdo minhum xaaluu malaa'igta ka mid yahay innii anigu ilaahun mid la caabudaanahay min duunihi alla sokadii fadaalika ka sidaa yidhaahda kaa sidaa ku qowla najziihi waxaan ku abaalmarinaynaa jahannama jahannamaanu ku abaalmarinaynaa kadaalika sida ka sidaa ku qowla aanu jahannamo ugu abaalmarinayno oo kale ayuun baanu najzi u abaalmarinaynaa aldaalimiina kuwa daalimiinta ee dembaabayna halkan waxaa la yidhaahdaa waa calaa sabiili alfardi waataqdiir wax dhacay maaha waa ma dhacdo waa mustaxiil laakiin waa kaba soo qaado hadday dhici lahayd sidanaa dhici lahayd laakiin wax dhacaya ma aha marka malaa'igta muqarabiintaee marnaba aan ilaahay caasiin ayaa waxaa la leeyahay axad ka midii hadduu ku andacoodo inuu cibaado xaq u leeyahay taasi hadday dhici lahayd malaggaa jahannamaa la gelin lahaa oo lagu abaalmarin lahaa waa hadday dhici lahayd laakiin wax dhacayaba ma aha kol haddii malagga la yidhi hadday ka dhacdo sidaasaa dhici lahayd dee maa baaluka biman duunah maxaad u malayn cid ka sokaysoon laba sinayna wahaakadaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo khayru waladi aadam ilmo nebi aadamkii ugu mudnaa ambiyada iyo rususha hormoodkooda ahaa khayru khalqi illaah ilaahay waa ka ku yidhi lain ashragta layaxbaطana camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin wallee haddaad shirki la timaadid nebi muxamedow wallee camalkaagu wuu buriyo waa baabi kuwa khasaaraanaad ka mid noqon doontaa hadda shardigaa waxaa lagu xidhay wax mustaxiiloon marnaba dhacay haddaad shirki la timaadid kaba soo qaado laakiin wax dhacaya ma ah waa mustaxiil shardigana in mustaxiil lagu xidhaa dee kitaabkiiyo sunnadaba waa ku soo arooro qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin iyo aayaddan waman yaqul minhum waa shardi mustaxiila ku alla ka yacni ku kastoo malaa'igta ka mid oo hadalkaa yidhaha hadday dhici lahayd jahannamaa lagu abaalmarin lahaa laakiinse wax dhacaya ayaanay ahayn weeyaan macnihi iyo muraad waman axadka yaqul yidhaahdo minhum xaaluu malaa'igta ka mid yahay kaba soo qaado waxse dhacaya maahee innii anigu ilaahun mid la caabudaanay min duunihi alla sokadii ka sidaa yidhaahdee ka mid a fadalika kaasi najziihi waxaan ku abaalmarinaynaa jahannam jahannama kadalika sidaasoo kalun baananu najzi aalimiina aalimiinta u abaalmarinaa allah waxa uu ihi awalam yara ay awalam yaclam miyaanay ogeyn aladiina wixii kafaruu gaaloobay anna samaawaati in samooyinkiiyo walarda dhulalku kaanataa ay ahaayeen radqa kuwa isku dhajisan oo fafataqnaahumaa dabeed aan kala fujinnay oo wajacalnaa aanu ka yeelay min almaa biyaha xaggoodana aanu ka yeelay kulla shayin shay walba shayga oo xayin nool afalaa yu'minuuna miyaanay rumaynayn oo rasuulka aanay raacay ru'yadani waa cilmiyo waa bimacnaa awalam yaclam sida jalaaluddiin almaxalliba waxa weeyaan soo qadarayo aayaddan laba tafsiirunbaa ugu muhiimsan tafaasiirta ay culimmadu ku fasiraan in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa cirarkiiyo dhulalku kuwa isku malaasan oo isku dheggan bay ahaayeen dabeed alla intuu kala fujiyaa cirarkiina kor loo qaaday dhulkana halkaa hoostiisa loo daayey oo kuwaana toddoba samoo sarreeya laga dhigay kuwana toddoba dhul oo kala hooseeya waa tafsiirkaas tafsiirka labaadna waxa weeye culimo badani ay rajaxayaan jamaaluddiin alqaasimina maxaasinu ta'wiilka uu ku soo naqliyey waxa weeye in looga jeedo cirku wuxuu ahaa iskii mid isugu malaasan oo isgu dhegan oo aan yacni roob ka soo di'in dhulkuna sidiisuu ahaa mid isugu malaasan oo isgu dhegan oo wax baada ama wax nabaada ama wax geeda aanay ka soo bixin dabadeed cirkii waa la kala fujiyey oo waxaa laga furay raxmaadka iyo roobka ka soo da-aya dhulkiina waa la kala fujiyo waxaa laga soo bixiyey baad iyo nabaataad iyo dad iyo duunyaba waxay quudanayaan ee dhulka ka soo baxaya maxalliguna labada macnoba waa tilmaamayaa oo jalaaleynka haddaad eegto wuxuu odhanayaa ay jacalna asamaa sabcan waalarda sabcan oo fafataqnaahumaa intaanu kala fujinnay ayaa kuwana toddoba samo oo sarreeyo laga dhigay kuwana toddoba dhul oo kala hooseeyo oo inta la kala siibay oo la kala fujiyey kaasi waa macnihii hore waxa uu odhanayaa aw fataqa asamaaa an kaanat laa tumtiru faamtarat wa fataqa alarda an kaanat laa tumbitu faambatat wuxuu yidhi ama waxaa looga jeedaa samadii waa kala dilaaciyey oo yacni waxaa loo kala jeexay waxay ahayd tu aan waxa weeyaan di'inoo waxaa laga yeelay tu da'da raxmaadkii baa laga furay oo kala furiddu waa in roobkii iyo raxmaadkii laga soo furay dhulkiina waa la kala furay iyagana oo waa la kala fujiyey oo waxay ahayd mid isku malaasan oo waxba ka soo bixin oo mid waxa weeyaan wax ka soo baxaan baa laga yeelay labadaa macnoba culimmadu waa tilmaameen wa jacalnaa min almaayi kulla shayin xayinna laba macnunbaa iyadana ku sugan in biyaha looga jeedo biyahan caadiga ah ee aynu naqaaneen nolosha noolaha oo dhammi ku tiirsan yahay muraadkuna uu yahay noolo walba waxaan ka abuuray biyaha macnaha noloshoodaa ku taagan biyaha uun ka maarmay muraadku inuu sidaa yahay waayo noole taagnaan kara biyo la-aan dee ma jiro in yar kama maarmi karo iyo in looga jeedo minal maayi macrifadani waa biyaha macruufkaee la yaqaanee manida oo xayawaanaadka iyo noolaha dee kulanka iyo isutagga ku tarma dad iyo duunyaba in looga jeedo manidaasaa laga abuuray waana macnaha raajixa ah wallaahu khalaqa kulla daabbatin min maa wax kastaoo arlada dul socda oo dul tukubaya biyaa alla ka abuuray waa biyaha manida marka labada macnobana maxalligu jalaaleynka waa ku tilmaamayaa oo wuxuu odhanayaa kullu shayin xayin nabaatin wagayrihi ay falmaau sababun lixayaatihi cafwan waxa uu tilmaamayaa un maxalligu macnaha biyaha caadiga ah oo wuxuu odhanayaa macnaha shay walba waxaa looga jeedaa nabaat iyo kayrkiiba waa noole iyo manoolaba dad iyo duunyaba wax alla waxa arlada ku dul sugan baa looga jeedaa kulla shay marka waxa uu yidhi waxaa loo yidhi min almaayi ayaanu ka abuuray ay falmaau sababun lixayaatihi waayo noloshiisa biyaha sabab u ahoo dee la-aantood noolaanba maayo marka ama waa biyaha caadiga ah ama waa biyaha basharka iyo xayawaanaadkaba laga beeray ee manida macnaha biyaha gaarkee manida in loo jeedo ayaana xoog badan labada macnobase culimmadu waa tilmaamay allah waxau ihi awalam yaro miyaanay ogeyn aladiina wixii kafaruu gaaloobay anna samaawaati in samooyinkiiyo walarda dhulalku kaanataa ay ahaayeen radqaa kuwa isku dhajisan oo fafataqnaahumaa dabeed aanu kala fujinnay ama samadana roob baa laga soo furay dhulkana nabaadkii ka soo baxayey ama waabay isku yaalleenoo waa la kala siibay labadaba waa lagu macneeyey wajacalnaana waa bimacnaa khalaqnaa waayo hal mafcuul bay qaadato kulla shay jacligu laba mafcuul buu qaadan laha hadday tahay bimacna tasyiir laakiin waa bimacna alkhalqi marka wajacalnaa ay khalaqnaa waxaanu ka abuuray min almaa biyaha la yaqaanee manida waxaanu ka abuuray kulla shayin shay walba shayga oo xayin nool noolo kasta dadka iyo xayawaanaadkaba labkiiyo dhadiga kulankooda markay kulmaan biyahaasaa laga beeray afalaa yuuminuun miyaanay rumayneyn wajacalnaa waxaanu yeellay baa lowhi fil ardi arlada dhexdeeda rawaasiya buura ku qotomo ayaanu arlada dhexdeeda yeellay an tamiida lianlaa tamiida si aanay arladu ula dhaqdhaqaaqin bihim iyaga dadkii iyo makhluuqaadkii ku dhex noolaa wajacalnaa waxaanu yeellay fiiha arlada dhexdeeda fijaajan waddooyin waaweyn subulaa dariiqyo ay qaadaan baanu arlada dhexdeeda yeellay subulan waa bedelun min fijaajan maxaanu waddooyinkaa waaweyn iyo dawyada iyo dariiqyada la qaado uga yeelay arlada dhexdeeda lacallahum yahtaduuna likay yahtaduu si ay dadku ugu hanuunaan ujeedooyinka iyo maqaasidoodiiyo meelaha ay u socdaan oo u gaadhaan oo buuruhu hadday isku xidhan yihiin oo waddooyin la dhex maraaba aanay jirin dee laysuma tallaabeen allah waxau ihi wajacalnaa waxaanu ka yeelay assamaa samadana waxaanu ka yeelay saqfaa saanqaaf baanu ka yeelay saqaf saqafka oo maxfuuda la ilaaliyey malaa'ig baa gaadh ka hayso samadu wax aayar layska gala ma aha nebi maxamed oo rususha bashariga kii ugu khayrka badnaa iyo waxa weeyaan malaku jibriil oo rususha malakiga ah kii ugu khayrka badnaa ah habeenkii rasuulka la dheelmiyey isagiiyo jibriil oo wada socda samo walba markayse soo taagaan man baa la lahaa waa kuma waa jibriil waman macaka waa muxamed awaqad ursil oo miyaa lasoo diray haa markaasi albaabka laga furay marka wax la yska gala ma aha wajacalnaa waxaanu ka yeelay asamaaa samada waxaanu ka yeelay saqfan saqaf saqafka oo maxfuuda la ilaaliyey oo gaadh laga hayo laga dhowray cid inay wax dhibaato a gaadhsiiso laga dhowray inay soo dhacdo in allaha yumsiku samaawaati waalarda an tazuula walain zaalata in amsakahumaa min axadi min bacdi inahu kaana xaliiman gafuuraa ilaahay isagaa cirarkiiyo dhulalkaba haya meelahooda inay ka zuulaan isagaa ka hayo oo xafidaya oo inay meelahooda ka dhaqaaqaan ka dhowraya hadday zuuli lahaayeenna axadan alla ahayn ma ilaalin kareen mana hayeen wa hum iyaguba low yidhi can aayaatiha ay can aayaati samaa samada calaamadaheega mucriduuna waa ka sii jeedaan kuwan gaalada ah samada calaamadaheega dayaxa xidigaha waxa weeyaan cadeedda waxyaabaha ilaahay makhluuqaadka waaweyn ee cirka uu ku beeray waa kuwo ka sii jeeda oo dan iyo muraad aan ka lahayn oon ku cibro qaadanayn waayo aayaadkaa waaweyn ee inaga sarreeya ilaahay wuxuu u abuuray dee in lagu waantoobo wax lagu qaato wkaayi min aayatin fi samaawaati waalardi yamuruuna calayha wahum canha mucriduun fara badanaa aayad cirarkiiyo dhulalka ku sugan oo ay dul marayaan iyagoo ka sii jeeda oo aan daniya muraadtoona ka lahayn oon uba fiirsanay wa huwa alla aladii waa allaha khalaqa abuuray alleyla habeenkiiyo wanahaara maalinta iyo washamsa cadeedda iyo walqamara dayaxa kullun mid wal oo cadeediyo dayaxa kamidihi fii falakin mid wareegsan dhexdii ayaa yasbaxuuna ay ku dabaalanayaan yacnii si sariic oo deg dega ay ugu dhex socdaan baa looga jeedaa dabaasha waa surcada iyo deg dega falagna waa ashayu lmustadiir markaa shay wareegsan oo allihii abuuray uu garanayo ayaa dhexdiisa ay ku socdaan oo bidix iyo midigtoona aanay uga beydhayn ilaa haddii kale fasaad baa dhici lahaa laakiin halkii loogu talagalay oo falagaas ay ku dhex socdaan oo aanay ka dhex baxay allah waxau ihi wamaa jacalnaa umanaan yeelin libasharin qof aadamiya min qablika adiga hortaa nebi maxamedow alkhulda waaritaan afa in midta haddaad dhimato fa humma iyaga alkhaaliduuna kuwa waaraya ah maxallul istifhaam waa halkan halka istifhaamta laga macnaynayo haddaad dhimato fa humul khaaliduuna oo ma iyagaa waaraya waa maya iyaba way dhiman allah waxau yihi kullu nafsin naf dhammaanteed naf waliba daa'iqatu lmowti geeridatii dhandhamin doonta weeyi wanabluukum waxaanu idinku imtixaamaynaa bishari sharka iyo dhibaatada waalkhayri iyo khayrka iyo dheefta fitnatan imtixaamid wa ilaynaa xagga yagaana turjacuuna laydiin soo celinaya dhib iyo dheefba waa imtixaan wabalownaahum bilxasanaati waasayi'aat caafimaadku waa imtixaan cudurku waa imtixaan caydhnimadu waa imtixaan cuudku waa imtixaan maalku waa imtixaan madaxtinimadu waa imtixaan wixii kula soo darsaaba dhib iyo dheefba waa imtixaan oo dhibta waa lagugu eegayaa bal sidaad ka yeeshay inaad ku sabirtay inaad dee dhulka isla dhacdood sabri weydo dheeftana waa lagugu eegayaa inaad ku kibirtay iyo inaad alla ku garato ood ilaahay mahadiso allah waxau ihi waidaa ra'aaka marka ay ku arkaan nebi moxamedow aladiina wixii kafaruu gaaloobay in yatakhiduunaka ay maa yatakhiduunaka kaa yeelan maayaan ilaa husuwaa dheeldheel mooye wax kale kaa dhigan maayaan ama ilaa husuwan ay mahsuu'an bih mid lagu jees jeese mooye wax kale kaa yeelan maayaan masderka laftiisa inaad u daysaana ka xeel dheerba inaad isa mafcuul ku awisho haada aladii yadkuru aalihatakum ay qaa'iliina usoo qadar markay ku arkaan kaa yeelan maayaan dheeldheel iyo jeesjees mooyaane qaa'iliina iyagoo isku leh ahaadaa makanaa alladii ka yadkuru hadal haya aalihatakum ilaahyadiinna ka ceebaynaya ee caayaya makanaa walxaal bay sidaa odhanayaan hum iyagu bidikri araxmaan ilaaha raxmaankaa xuskiisa iyo dikrigiisana hum iyagu kaafiruuna kuwa ka gaaloobe ay yihiin oo ay leeyihiinba annaku maa nadrii man raxmaanu raxmaan garan mayno oo waxa weeyaan dafiraya ilaa raxmaan alyamaama khuliqa alinsaanu min cajalin sawriikum aayaatii falaa tastacjiluun allah waxau ihi khuliqa waa la abuuray alinsaanu kii dadka ahaa min cajalin deg deg baa laga abuuray sawriikum waa idin tusi doonaa baa allow yidhi aayaatii aayaadkayga waan idin tusi doonaa ay maa tadamanathu aayaatii min alwaciidi bilcadaabi alaliim waxaan idin tusi doonaa aayaadkayagu waxay aayaadkaygu waxay koobsadeen ee goodiga cadaabka culus ah walle waa idin tusi doonaa waana arki doontaan ee falaa tastacjiluunii hay degdegsannina waxba ha iga degdegsannina oo waxa weeyaan cadaabkii mee waxba ha odhannina waa idin tusi doonaa aayaadkayga waciidkay koobsadeen oo cadaabka culus ah khuliqa alinsaanu min cajal jamaaludiin alqaasimi maxaasinu taawiilka wuxuu ku odhanayaa jucila lifardi isticjaalihi wa qilati sabrihi kaannahu makhluuqun minhu wa qaala tacaala wa kaana alinsaanu cajuula insaanka degdeg badnidiisa uu degdeg badan yahay iyo sabir darridiisa uu sabir daran yahay darteed baa waxa laga cabiray sidii wax degdegaba laga abuuray markaa degdega lagama abuurin laakiin waxaa loogu tilmaamay kaannahu in laga abuuray oo kale sida uu u degdeg badan yahay ee ta'ani iyo deganaansho insaanku aan uu lahayn sida qaalibka ah waxaa kaloo alla u yihi wa kaana alinsaanu cajuula insaanku waxa uu ahaaday degdeg badane kii degdeg badan wayaquuluuna waxay odhanayaan mataa haada alwacdu wayaquuluuna waxay odhanayaan mataa waa goorma haadaakani alwacdu ee yabooha ballanqaadkan qiyaamaa dhacaysa waa laysa soo bixin waa goormay odhanayaan in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya iyagoo baciidsanayo oon rumaysnayn bay odhanayaan qiyaamun baad haysaane waa goorma hadday runtiin tahay allah waxa uhi low yaclamu hadday ogaan lahaayeen aladiina wixii kafaruu gaaloobay xiina wakhtiga laa yakufuuna aanay ka celin karayn can wujuuhihim wejiyadooda annaara naarta iyo walaa can duhuurihim dhabaradooda toona aanay cadaabka ka celin karayn xilligaa hadday ogaan lahaayeen hee maa qaaluu daalika sidaa mabay yidhaahdeen oo afkaba may soo mariyeen jawaabka usoo qadar se jalaalaynkuba uu soo qadarayo oo maa qaaluu daalika waa jawaabu low yacnii xilliga dhibkaasi ku dhacaya hadday ogaan lahaayeen mabay degdegsadeen oo maanta ma yidhaahdeen waa goorma low yaclamu hadday ogaan lahaayeen aladiina wixii kafaruu gaaloobay xiina wakhtiga laa yakufuuna aanay ka celin karayn can wujuuhim wejiyadooda annaara naarta iyo walaa can duhuurihim dhabaradooda toona aanay ka celin karayn cadaabka oo walaahum anay ahaan yunsaruuna kuwa loo hiilinayo xilligaa hadday garan lahaayeen hee maa qaaluu daalika sidaa ma yidhaahdeen bal kaba kaalay taasoo taatiihim way u imanaysaa ay ilqiyaamatu yacnii qiyaamadii waa u imanaysaa baktatan xaal ay tahay kadis iyadoon yacni lasii wargelin fatabhatuhum dabeed way wareerinaysaa oo waa ku dawakhayaan oo falaa yastatiicuuna ma karayaan raddahaa qiyaamadii inay dib u celiyaan walaa hum manay ahaanin iyagu yundaruuna kuwa loo kaadinayo oo loo sugayana may ahaanin walaqad istuusiya wallaahi baan ku dhaartay laqad istuusiya waa lagu jeesjeesay birusulin rusul rususha oo min qablika adiga ka horeysay nebi moxamedow fa xaaqa dabeed waxaa ku degay biladiina kuwii sakhiruu ku jeesjeesay minhum rususha maakiibaa ku soo degay kaanuu ay ahaayeen bihi maaga yastahzi-uuna kuwa ku jeesjeesa oo cadaabkii cuslaa ah halkani waa tasliyatun lirasuuliillaah rasuulka alleh ayaa loo laab qaboojinayaa oo niyadda iyo qalbiga loo dejinayaa oo waxaa la leeyahay hadday kuwani kugu jeesjeeseen ambiyadii kaa horreysayba waa lagu jeesjeesay laakiin kuwii ku jeesjeesay waa la cadaabay kuwan kugu dheeldheelayana waa la cadaabi doonaa qul waxaa tidhaa nebi maxamedow man kumaa yaklowkum idin ilaalinaya bileyli habeenkiiiyo wannahaari maalintii min alraxmaani ay min cadaabi araxmaan ilaaha raxmaanka cadaabkiisa yaa idinka ilaalin kara hadhiya habeenba bal kaba soo guurtaas oo hum iyagu can dikri rabbihim rabbigood xuskiisa ama qur'aanka yacnii rabbigood dikrigiisa oo qur'aanka looga jeedo mucriduuna waa kuwa kasii jeeda oo aan dhegba jalaqu siinay ama cumuumu dikri xuska alle oo dhan marka dikriga xuska alle caam ahaan iyo qur'aanka oo waxa rabbi lagu xuso waxa ugu qiimo badan ah labadaba khaaska iyo caamka labadaba waa lagu macneeyey am lahum aalihatun bal kaba soo guurtaase alahum ma waxaa u sugnaaday kuwan gaaladaa aalihatun ma ilaahyo la caabudaa u sugnaaday aalihadaasoo tamnacuhum u diidaysa ay mimaa yasuu'uhum wixii xumaynayae dhibaato ku dhacaysa ma ilaahyo ka difaacaya oo u diidayaa u sugnaaday aalihadaasoo min duuninaa anna ka sokadaya ahaaday ma ilaahyo naga sokeeya oo ka difaaci kara cadaabka iyo culays wixii ku dhacaya miyaa ay heleen oo u sugnaadeen waa maya alla waxau uhi laa yastatiicuuna kari maayaan aalihaday ku tacalluqayaan nasra anfusihim nafahooda gargaarkooda kari maayaan tu kale iska daaye tooda uma gargaari karaan walaa hum manay ahaanin kuwa gaaladii minaa xagga yaga yusxabuuna kuwa looga kaalmaynayo o looga gargaarayo bal kaba soo guur hadalkaa hore ee matacnaa waanuu raaxaynay baa alla u yidhi haa-ulaa kuwaa gaaladaas loogu taaglaayay toosnaada iyo wa aaba'ahum aabbayaashoodba waa u raaxaynay oo nicmooyinka iyo raaxada adduunyo waanu ugu deeqnay xataa taala ilaa uu ku dheeraaday calayhim korkooda alcumuru ilaa cumrigii ku dheeraado muddo dheer ay noolaayeen oo dabeed fakhtaruu bidaalika taa ay kuba dagmeen oo ay moodeen inay weligood joogayaan oo aanay kaba dhaqaaqay afalaa yarawna oo miyaanay arkayn ama ogeyn baa la yidhi anna anagu naatiin aanu imanayna alarda arlada nanqusuhaa xaal aanu ka soo nuqsaaminana min atraafihaa dacaladeeda waxaa alla halkan ku tilmaamay kuwa gaalada ah ee rasuulkii inay rumeeyaan iyo xaqa inay ku dhaqmaan loogu taag waayey ilaahay adduunyada inuu ugu nicmeeyaa uu tilmaamay ilaa cumrigoodu dheeraaday waana imtixaan lagu imtixaamayo oo la eegayo bal siday yeelaan kadib alla waxa uu yidhi wax kale hadday garan waayeen miyaanay arkayn inaannu dhulkii intaannu dacallada kaga nimaadno aanu soo nuqsaaminayno laba macnuun baa lagu fasiray oo in looga jeedo bimowti nnaasi aw ilculamaa dadka ama culimada dhimashadooda in looga jeedo arlada dacalladeeda ka soo yaraanaysa iyo in looga jeedo halaaku lkhayraat waannabaataat waxyaabihii khayraadka iyo wanaagyadii biyo baadba ay dadku ku noolaayeen oo baaba-aya iyo in looga jeedo waa macnaha raajixee mashhuurkaee culimmadu u badan yihiine in looga jeedo dhulka nuqsaamaya ardulkufaar dhulkii gaalada nuqsaantana looga jeedo in nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisu intay dhulkii gaalada soo furtaan ayaa dhulkii gaalada sida magaaloba magaalo kolba magaalo looga qabsanayo dee dhulkii gaaladuna waa soo gaabanaya oo waa yaraanaya dhulkii muslimiintuna waa ballaadhanayaa oo waa waasac noqonaya waana macnaha aysaru tafaasiirkuna abubakar jaabir aljazaa'iri uu ku tilmaamayoo waa ka odhanaya sharaxa hoose ee mufradaadka ay bilfatxi cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam wa asxaabihi almu'miniin yacnii arladu waxay dacallada kaga soo nuqsaamaysaa furidda waxa weeyaan dee nebiga iyo asxaabtiisa dhulkaa loo furayo ee gaalada ay ka guulaysanayaan marka nuqsaanul ardi waa dhulka gaalada laga qabsanaya ee xaggii gaalada ka soo yaraanasee soo ururaysa xaggii muslimiintana ka baahaysa bal matacnaa waa u raaxaynay baa la yidhi haa ulaahi kuwaasi iyo wa aaba'ahum aabbayaashoodba xataa taala ilaa uu ku dheeraaday calayhim korkooda alcumru cumrigii oo ay dabeed ku dagmeen oo ay moodeenba inay weligood joogayaan afalaa yarawna oo miyaanay arkayn anna anagu naatii inaanu u imanana alarda dhulka yacni waxaa loo jeedaa arda alkufaar dhulkii gaaladu ay haysatay nanqusuhaa xaal aanu ka soo nuqsaaminayno min atraafihaa dacalladeeda oo dhulkii gaalada intaan u nimaadno in la soo qabsanayo oo dhulkoodii soo ururaya miyaanay arkayn afa humma iyagaa kuwan gaaladayi alghaalibuuna kuwa gacan sarreeye xoog roonaanaya ma iyaga may bal innabiyu wa asxaabu waa nebiga iyo asxaabtiisa wallahu aclam